galabaxada oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geesey ayaa goor dhoweyd ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku samaysay doorashada koonfur galbeed sidoo kalena soo xirtay mukhtaar robow abuumansuur khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaa haatan waxaa si toosa ugu jira waryaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir bal iscasilaada wasiirka noogu hore
cashan xasanid wasiirkii howlaha guud iyo dib guryeynta cabdisaax geesey ayaa goor dhoweyd iska casilay xilkii uu ka hayay xubinnimada golaha wasiirada hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali khayre cabdisaax geesey wuxuu ku sheegay sababaha ugu waaweyn oo iska casilay xilka wasiirnimada inay tahay tashi la-aanta dowladda dhexe soomaaliya ku hayso ee maamulka koonfur galbeed wuxuu soo hadal qaaday waxyaabaha ugu waaweyn ee keentay inuu ka tago xilka wasiirnimadan ugu horeysay soo tankii musharax mukhtaar robo cali aw mansuur wuxuu sheegay inaysan jirin go-aan dowladeed oo xukuumadda uu kamid yahay ay ku gaartay in mukhtaar robo lasoo qoro ama laga reebo tartamida xilka madaxtinimada koonfur galbeed sidaa darteedna ay kamid tahay sababaha ugu waaweyn uu isku casilay wuxuu sheegay inaysan jirin faragelinta lagu hayo maamulka koonfur galbeed qaab dowladeed iyo maamul loo dhan yahay oo kasoo baxay oo la xiriira xukuumadda uu ka tirsan yahay balse taana ay kamid tahay waxyaabaha ugu waaweyn soo dejiyey wuxuu sheegay in dowladda dhexe iska indha tirtay la tashiga wasiirada xildhibaanada iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanka koonfur galbeed in wax tala ahay ka siiso arrinta la xiriira ee maamulka koonfur galbeed oo maalmihii lasoo dhaafay xaalado adag ay ka taagnaayeen marka aftax gese arrimo badan ka hadla caasha oo la xiriirta xaalada koonfur galbeed ugu dambeyntiina wuxuu sheegay inuu iskaga tegay qabashada xilka golaha wasiirada uu ka ahaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta wuxuuna xusay inuu u istaagi doono shaqadiisa kale caadiga ah maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka soomaaliya marka cabdifataax geesey ma sheegay sababta iscasilaadiisa kusoo beegtay maanta
waa uu sheegay wuxuu yidhi intaan ka badan uma sii dul qaadan karo sow hadalka u dhigay dulmiga dadka soomaalida lagu hayo taas uu sheegay in maalmihii lasoo dhaafay jireen arrimaha uu xusay waxa ugu weyn oo dul istaagana waxay ahaadeen xariga sheekh mukhtaar robo cali abuumansuur oo dowladdu ay kasoo qortay magaalada baydhabo wuxuu xusay in aysan jirin tala dowladeed iyo mid xukuumadeed oo isagu ka tirsanaa in lagu soo qoray mukhtaar robo inaysan jirin waxyaabaha ugu waaweyn oo dul ay kamid ahayd iyo sidoo kale inaysan jirin ka talagelin la xiriirta xaalada baydhabo oo uu sheegay in golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha uu soo hadal qaaday midkeedna wax tala aysan ku lahayn marka waxyaabaha ugu waaweyn oo dul istaaga waxay ahayd in ay arrinta la xiriirta magaalada baydhabo ku xayndhaaban oo ay ugu horeyso xariga wadaadkii dhawaa laga soo xora baydhabo mukhtaar robo calaw mansuur iyo xaalada baydhabo ka taagan wuxuu aada ula dardaarmay dadka reer baydhabo deganaanta siyaasadeed isqabashada iyo xaalada joogta wuxuu sidoo kale ku aliyey in muhiim ay tahay in dadka baydhabo loo madax banaaneeyo maaragtay go-aan gaaristooda siyaasadeed aftaax ibraahim geesey oo wasiirkii howlaha guud ah islamarkaana xildhibaan golaha ka tirsan oo kasoo jeeda magaalada baydhabo marka cabdulqaadir waxaad ku celcelisay in cabdifataax geesey uu sheegay inaan tala dowladeed lagu soo xirin mukhtaar robow cali abuumansuur taasoo iscaslaadiisana uu ku saleeyey marka ma sheegay cidda soo xirtay
waa uu sheegay oo in mukhtaar ay soo xirtay dowladda soomaaliya oo ka tirsanaa gaar ahaan hay-adda fulinta waa uu sheegay laakiin wuxuu xusay inaysan ahayn tala loo fadhiistay oo la wada gaaray oo maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya ka wada hadleen la gaaray inaysan ahayn ayuu sheegay taasoo ka dhigan in go-aanka lagu soo qoro mukhtaar iyo meesha lagu go-aamiyey cabdifataax mar hadduu ka tirsanaa golaha wasiirada ee xukuumadda khayr kana soo jeeda deegaanka tala uusan ka ogeyn ayay u muuqatay laftaax uusan wax xoga uusan ka hayn xariga mukhtaar iyo meesha lagu gaaray qaabka udhacda uusan xog ka hayn mar hadduu asigio deegaanka kasoo jeeda uu leeyahay go-aan lagu soo qoraya shiiqa ama looga reebay doorashada midkeenna xogogaan uum yahay ayuu ku sheegay hadalkan kooban oo ku cadeynaya inuu ka talasulay ama uu iska casilay xilkii wasiirnimada marka ma ka hadlay marnaba in uu la xiriiray amaba uu isku dayey inuu dowladda kala hadlo xariga mukhtaar robow mansuur ka hor intuusan iscasilaadiisa ku dhawaaqin ma ka hadlay bal inuu wax wada hadala la yeeshay dowladda
caashay kama hadlin xiriir dowladda uu la sameeyey iyo iyo arrinta mukhtaar si gaara muusan u arabaabin laakiin wuxuu ku colcelinayay in dowladnimada ama golaha fulinta isaga buu kamid ahaa oo cidda lagala hadlaya isagu ay ahayd wuxuu kalou sheegay oo hadalkiisa uu kusoo gebagabeeyey in soo hadalka u dhigay wasiirkii tasilay in intaan ka badan dulmiga lagu hayo arrinta la xiriirta baydhabo uusan uusan usii adkaysan karin soo hadalka u dhigay sidaanu iska casila halkii wasiirnimada marka sida muuqato aftax geesay tala badan oo la xiriirta xaaladda baydhabo in aysan jirin ayuu ka ayuu shirkiisa jaraa-id ama hadalka ujeeda uu aada uga cabanayay oo la xiriirta xaaladda baydhabo markii dambena ku dhalisay inuu iska casilo xilkii golaha wasiirada iscasilaadiisa kadib markaa ma sheegay tallaabada xigta ee uu qaadayo iyo in magaalada baydhabo oo weli ay xiisadi ka taagan tahay inuu gaarayo in kale ma ka hadlataa
waa uu ka hadlay iscasilaadiisa kadib wuxuu sheegay in xilka xildhibaannimada golaha shacabka uu ku matelo uu ku shaqayn doono in dadka soomaalida matalaadiisii dowladnimada halkiisa uu kasii wadi doono wuxuu sheegay inuusan arrinta la xiriirta shaqadii uu hayay dadka soomaalida matalaalnimadiisa halkiisii uu kasii wadi doono wasiirka iscasilay aasaha geese marka laga reebo kategidda xilka wasiirnimada marka wuxuu yidhi waxaan kusii shaqayn doonaa oo hawsheeda kusii wadi doonaa sidii ahayd maadaama uu yahay mudane ka tirsan golaha shacabka soomaaliya
aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo si toosa ugu jiray khadka taleefonka ee magaalada muqdisho waxaana uu ka hadlayey wasiirka howlaha guud ee dowladda soomaaliya cabdifataax ibraahim geesey oo goor dhoweyd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkaasi halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
weli waxaynu ku jirnaa wararkeenii magaalada muqdisho ururada bulshada rayidka culammada iyo odayaal dhaqameed maanta ku kulmay magaalada muqdisho ayaa dowladda madaxweyne farmaajo u hogaamiyo ugu baaqay inay dhowrto dareenka iyo rabitaanka dadka reer baydhabo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa kulanka ka sheegay in ciidanka dowladda sida uu hadalka u dhigay ay muqdisho ku hor istaageen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka taasina ay dhalin karto khatar dhinaca amniga ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheenna cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulan ay soo qabanqaabiso bulshada rayidkaayna ka soo qayb galeen xubno ka socda culimowdiinka soomaaliyeed ee odadhaqameedyo waxaa diiradda lagu saaray xaaladda magaalada baydhabo ka qaybgalayaasha ayaa ugu yeela dowladda dhexe soomaaliya dhegaysiga dadka reer baydhabo sheekh cabdulqaadir soomo oo ka mid a culimowdiinka soomaaliyeed ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhegaysato aragtida dadka baydhabo kuwa banaanbaxyada dhigaya iyo rabitaanka dadka deegaanka wuxuu ka digay caburin uu sheegay in lagu sameeyey magaalada baydhabo dowladda soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed ba ay u dhaganuglaadaan dadka shacabka ah iyo dadka reer koonfur galbeed oo iraadadooda iyo doorashadooda iyo ikhtiyaarkooda iyo rabitaankooda ay u tixgeliyaan ma ahan xilligii caburinta mana in lays caburiyeen wax ku imaanayaan waxaa la rabaa qofku inuu waxna dooran karo lana dooran karo waxaa la rabaa masiirka koonfur galbeed shacabku sida ay u rabaan in loo wajaho dowladdu ku kaalmayso maamul goboleedkuna ku kaalmeeyo guddoomiyaha bulshada rayidka diini maxamed diini ayaa ugu yeeray dowladda dhexe soomaaliya inay dhegaysato dareenka bannaanka yaal ay muujiyeen shacabka reer koonfur galbeed gudaha iyo dibadda rayd ahaan waxaan ku baaqaynaa in dareenka muuqda oo aan qarsoodiga lahayn oo ay shacabka reer koonfur galbeed muujiyeen gudaha iyo dibaddaba in dowladda madaxda qaranku ay u dhegnuglaadaan gaar ahaan ciidamada qalabka sida oo runtii ay ka tabanayaan dhaliilo fara badan ay ka tabanayaan oo la leeyahay yacni gacan biraha lagu qabtay shacabkii ra'yigoodii iyo maaragtay waxyaabahay danaynayeen lama siin waxaan leenahay dadkaas shacab soomaaliyeed walaalaheena yacni xaq ule dalkooda iyo maaragtay siyaasaddooda iyo madaxdooda inay ka tala dhiibtaan waxaan leenahay waa in la siiyaa yacni ra'yigooda tixgelin la siiyaa
diini maxamed diine ayaa soo hadal qaada xaaladihii ugu dambeeyey ka dhashay mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiye diini wuxuu sheegay in askarta dowladda hadday hor istaagayaan xildhibaano ka tirsan golaha taasuu ku sheegay inay tahay mid la khatarteeda loona baahan yahay in xukuumaddu ay ka feejignaato haddii qofka ku fasaxay xildhibaanadii qaranka in jidka laga celiyo oo macnaha loola dhaqmo si aan yani yani nidaamka caalamiga ah ee yani nidaamka yani dastuurku siduu qabana aan yani la waafajinayn nidaam kaloo caalamiyan la waafajinayn waxaan u aragnaa nasiib dar annaga bulsho rayid ahaanna waxyaabaha aynaan sinaba uga aamusi karinay ka mid tahay waxyaabaha siyaasadda iyo khilaafka dhexdiina annaga nama quseeya laakiin waxaana quseeya waxyaabaha principaliska dowladnimadu ku dhisan tahay waxyaabaha taabanaya in xildhibaan askari uu qorisanka ka geliyo inta jeer ee anigu goobjooga u ahay iska dhaaf inta aan maqlay inta aan xildhibaan waraystay xilligan magaalada muqdisho waxaa ka dhacaya kulamo kala duwan oo siyaasadeed kuwaasoo salka ku haya mooshinkii laga keenay madaxweyne maxamed cabdulaahi cabdulqaadir okey v o a muqdisho